dhegaystayaal waxaa idinku soo dhowaataan warbixin toog kooban oon idiga diyaarinay orodyahanada ka qayb qaadan doona tartanka maaradoonka ee lagu qaban doono caasimadda somalilan iyadoo warbixinteenna aynu ku soo qaadan doono dhinaca suugaanta oo aan ka maqnaan doonin iyadoo magaalada hargeysa ay ka socoto qabanqaabadii ugu dambeysay ee orodyahanadu ay isugu diyaariyaan tartanka maaradoonka oo lagu qaban doono caasimadda somalilan orodyahanadaasi ayaa waxay ka kala socdaan gobolada iyo degmooyinka dalka iyadoo orodyahanadaasi ay wehelinayaan orodyahano heer caalami ah oo dalka dibaddiisa ka yimid isla markaa ka qaybka qaadan doona tartankaasi maaradoonka ah ee lagu qaban doono caasimadda somalilan guddoomiye ku-xigeenka xidhiirka ciyaaraha fudud ee somalilan mudane axmed kowsaar xuseen ayaa si faahfaahsan nooga warbixiyey qaabka ay u soo qabanqaabiyeen tartankaasi maaradoonka ah oo sanadkan ka duwan tartanadii hore loo qaban jiray mudane guddoomiye ku-xigeen hadda saad iskugu qabanqaabinaysaan howlahan orodka inkastoo dad ajaanib ay noo yimaadeen oo wadano kala duwan ka yimid bal hawshaas aad iskugu qabanqaabinaysaan madoona inaad warbixin idaga siisid aduu magacaaga ku bilaabi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan aad iyo aad baan u hambalyaynayaa asxaafadda gaar ahaan caydaruus waxaan orodkan si kedisaahoo oon horu loogu sii xamaan urursan buu noogu yimi hase ahaatee maadaamaannu nahay niman xidhiidha amba shaqooyinkan yaqaanaa halka laga galo weyska way noo fudud tahay oo markaa uu naguma hawshiisu naguma dhib badna markaa si yaroo qurux badan oo aad u fiican baanu markiiba ka gallay dadkii u diiwaangelinnay meelihiina u soo cabirnay goobihii laga soo ordayey hadday labiy afar tigita iyo hadday tahay tobankii kilomitirba dhallinyartiina markiiba waynu wada ogeysiinnay waxna gacantaannu ku hayno marka horeaanu tababaranay oon iska ahaynba niman iska heegana orodyahanadana waxaanu ka dhaadhicinnay inaad orod dhacayuun sugin aadoo tababaran wixii keyse ku imaadda dee nin iska diyaaruhun aad ahaatay geestakana guddoomiye ku-xigeenka xidhiirka ciyaaraha fudud ee somalilan mudane axmed koosaar xuseen waxa uu sharaxaad dheeru ka bixiyey orodyahanadaasi ajaanibka ah qaabkii loogu soo dhoweeyey dalka gudihiisa
laba qaybood bay kala yihiin maaratonka weli uma tababarno qolooyin somalilantu laakiin haddana qaar baa ka qaybgelaya ajaanibigooda laftooda kuwa ugu wanaagsani saddex saacadood iyo laba saacadood iyo afartan mirir bay haystaan markaa rikoordiskooda aad bama fiicna haddaad eegtido kuwa somalilan inan qaar ku dhudhowaan karaan baa jug soo dhacay oo ka dhex toosi karaana wa dhici karta oo maaragtay marka orodka la qabanayo kuwii hore cusbaa waxa jira nin ku soo dhowaada amba sigaba dabeetana waxaa la idhahaa dee jug soo dhacay markaa si qurux badan ba orodka noogu socdaa qabanqaabadiisii nidaamkiisoo dhammi wax hadda naga khaldan oo xumi ma jirto mudane gudoomiye dadka ajaanibkan su-aashan kugu soo gabagabayn doonaa waxa weeye dadka ajaanibka ee maanta inoo yimid martiqaad intee leeg bay helayaan si fiican baa loo soo dhoweeyey inaa macallaaskeil baa la geeyey ay soo daawadeen halkii aansaarta iyo taariikhaha somalilan dalxiiska marka aad bay u faraxsan yihiin markay orodka dhammeeyaan inaa toddobaad bay nila joogayaan dee casiimado badan iyo xafladaba bay ka qaybgelayaan meelaha badanee goobaha quruxda badan baa lasoo tusayaa markaa aad bay runtii u faraxsanyihin iyakuna waa heer sareyna halkaan ka soo aanu nimi iyo sinoola soo dhoweeyey niman dalkoodii yimo kalunbay u haystaanba somalilanna orodkan magac iyo sharaf buu yahay adduunkii ka soo qayb galeen wadammada jaararkeennaabaa macaqaar ka soo qayb galeen markaa sharaf bay u tahay waa maaraton somalilan baa loogu magac daray macaa hargeysa looguma magac darin waa somalilan o dhan baa maaratonka loogu magac daray sanad walbana wuu dhacaya insha allah bakariim orodyahanada weliba somalilan sanadka dambe ay aad ugu xabaan urursan doonaan oy kaalmaha u horeeya ka qaadan doonaan inay galaan aanu rajaynana insha allah aad iyo aad hawshii itiraaf raadinta oo matalan orodkan maaratonka ee dadkan heerka caalamiga ee ka soo qayb galeen intee ka qayb qaadan karaan alla qayb wax buu ka qaadanaya jabuuti baa waxa aan ka dhigay axmed saalax buu ahaa marka maadaama oo dad badanna way baranayaan waddanka wax weyn bay u tarasaa sanadkan iyo sanadka dambaba marka wax laga itiraafka inuu ordyahan wanka galaabo soo keeno waayo iminka adduunkii baan u talownaayo maadaama raggii soo wada ordi jirnay adduunka haystaan waxay noo ogolaadaan qaybgalka inaanu ka qayb gallo markaa jabuuti oo kale orodka ka dhaca istarlaashanka jabuuti etoobiya oo kale waxaa ka dhaca istarnational caalami la iskugu yimaado marka haddii somalilan uu ka dhex tooso magac weyn bay somalilan u tahy mar horeaanu signay aanu gallay kaalinta labaad etoobiya marka insha allah sanadkan dambe soo socda waxaa laga yaabaa inaanu kaalinta labaad amba kaalinta koowaad isku diyaarino aan rag ku tabacno raggii rarka orodka ku dhaco wanka gala insha allah bakriim
waatay gudoomiye aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa aad baad mahadsan tahay gebagabadiina qaar ka mid ahaa orodyahanadaasi oo aanu codbaahiyaha la dhex qaadnay ayaa dareen fiican ka muujiyey tartankaasi maaradoonka ay ka qayb qaadan doonaan iyaga oo rajo fiican ka muujinay guule hore inay guule waaweyn ka soo hoyn doonaan tartankaasi bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin magacaygu waxaa la dhahaa shibcaan maxamed ismaaciil oo u ordaya gobolka degmada gacanlibaax markaa saaka horta waa orodkii ugu horreeyen ka qayb galo ee wasaaradda ciyaaruhu iyo dhallinyaradu qabato saaka dareenkayga lama soo koobi karo aad iyo aad baan ugu faraxsanay horumarka dhallinyarada loo sameeyey dowladdana waan ku ammaanayaa markaa saaka waxaan leeyay wakhtigii dowladdan waxa weeyaan dowladdii la shaqaynaysa dhallinyarada markaa waa nin iyo taagtiin iyo tamartii mar haddii orodkii bilaabmayo
horta marka tartama soo guuliyo guuldarraba waa loo soo diyaargarowaayo haddaan guulaystana alxamdulilah rabbilcaalamiin haddii aanan guuldaraystana oo layga badiyana dee kolley mid walaalkiinba guulaysto waanu hambalyanayaa markaa labadaba waanu diyaargaroobay guul iyo guuldarraba nafteedana waan tijaabinaya haa haamigaygu sidaa uu yahay inaan guulo badan somalilan u soo hooyo oo aan noqdo dee ciyaartoy caana oo la yaqaano ordiyahana oo weliba ka qayb gala orodada waddamada caalamka sida munfaarax oo kale waan jecelahay inaan ku guulaysto weliba maasha allah
waatay arrintaa orodka maanta qabanqaabada ugu dambaysa socota arrintaa orodka seeda ugu diyaargarowda shaqsiyadada wallaahi ani waxaa lagu diyaargaroobay horta horta magacaaga ku bilowga magacaygu waxa weeyaan cabdixakiin ismaaciil aadan waxaanan training badan baan sameeyaa maalin wal iyo galab walba waan waan orodka waan galaa waxaanan doonayaa insha allah inaan guul soo hoyo saan rajaynayana waxa weeyaan inaan kaalinta koobaad galo inkastoo kubadugdaada tahay bar cad iyo bar madow haddana guuldarriyo guul baan filanayaa
kollay gobolkada ordaysa
ya gobolkada ordaysa waxaan u ordaya gibli ma ordaya gobolka gibeli ha
gibeli waa gobolka wax soo saarka insha allah guul baan ku rajaynaynaa insha allah insha allah waa halku muu faaraxna ka soo baxay ku darsan sana horma qayb gashay maye kana igu horeya insha allah kana rajaynaya inaan muu faarax iyo raggaasoo kale aan noqon doonaya
rajadaada ma ku jawaynta inaad orodka sii wado insha allah insha allah haa saasaan halkaasaan kainaya kama hadhayo
qofka mayiga ahaatee ciyaartooyda dhinaca orodka ee gibeli ma helaan
way helaan way helaan xitaa haddii aanay jirin ay maxadan gudoomiyahooga ama wasaaradooda kale aanay usoo qabanqaabin tartanadaasoo kale anigu anaaba dixda ku sameeyaba anaa dooxa iska dhex xarrabo tareyni anigaaba iska wasaaradda
aad iyo aad baan kuugu mahadnaqaynaa janska nala wadaagtay yaa ku dari karaa ayuu mahadsanti yaa ku dari karaa will comes of your hands diihaanada oo waxay ka kala socdaan gobolada waxay qayb geli doonaan maaraton oo qaban doona caasimada somalilan hadda ku bilow magacaaga magacay waa yaxyo sacad raxmaan
yaxyo gobolkada ordaysa guulaadho gobolka gabil wensling gobolka gibeli doorkan gobolka gibeli xoog bay uga soo qayb gashay miyaa may isaan rajaynna inaan guul usoo inaan doonna gobolka gibeliga maxaa la odhan karaa tartamadii hore dhinaca orodka tartanka lagu kaga duwan yahay kan kan hadduu laadho waxaan doonaynaa in xooggaan saarno oon gabiley dhallinyaro kale een, badanna u jirt u oradaa way jirtaa oo iminka training badan samaysaa insha allah waxaan doonaynaa dee iyagana in aan allagan aan keenno iyaguna ay isku soo dara hadduu laadho anuuna aan guul usoo rajayn
yaxya qoftanahayga aatee ma odhan karaa waxaba laga hortegi karaa sida qabyaaladii iyo qaabkii ciyaara bulshada saameynta kuna ma laga hortegi karaa dhinaca orodka iyo ciyaaraha insha allah dee horta een, dhinac walba u dhici kartaa magaraas marka waxaan- waxaan rajaynayaa dee in gobolka een, horta aniga inankan iga horreeyay baan waxaan rajaynayaa inaan usoo baxno oo een, aan kubadka xataa dhinac kubadda hadday noqoto dhinac walba diyaar baan u nahay warbixinteennan kooban waxaan idigu dhaafi doonaa aniga oo ah caydarus cismaan master ayuubi buurtayada buuraha u dheer heestaasi ay ku luuqaynayso nimco jaamac dhegaystayaal waad mahadsantihiin